إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar lagu dilay askar etoobiyaan ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka yeed ee gobolka bakool shan ruux oo basaasiin u ahaa dowladda maraykanka iyo maamulka jubbaland ayaa lagu togtay fagaaro ku yaala magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey guutada istishhaadiyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaasi oo dowr aad u weyn ka qaadanaya dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dhinacyada la safan kulamo lagu bogaadinayo weerarkii weynaa ee ka dhacay buulamareer ayaa lagu qabtay jubbooyinka iyo shabeellaha hoose webiga shabeelle ayaa mar kale fatahaad ka sameeyey qaybo ka mid ah gobolka hiiraan kaasoo sababay barakac xooggan ciidamada maamulka yuhuudda ayaa weerar hor leh waxay ka fuliyeen magaalo dhacda daanta galbeed ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar lagu dilay askar etoobiyaan ah ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka yeed ee gobolka bakool wararka naga soo gaaraya gobolka bakool gaar ahaan deegaanka yeed ayaa ku waramaya in halkaasi ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ay weerar qaraxa la beegsadeen ciidamo xabashi itoobiyaan ah oo ku sugnaa deegaanka yeed qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa bartilmaameedkii sidii la rabay loola helay waxaana itoobiyaanka halkaasi kaga dhintay sidaan xogta ku helnay ugu yaraan afar askari dhaawacana waa tiro intaas ka badan shan ruux oo basaasiin uu ahaa dowladda maraykanka iyo maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya
inta badan bulshada ku dhaqan magaalada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka ayaa xaadir ku ahay fagaaro ku yaala magaaladaasoo shalay galab lagu toogtay shan jawaasiis oo u shaqaynaya maraykanka dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland jawaasiistan ayaa dhibaatooyin waxay ka geysteen wilaayadka islaamiga ah mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fagaaraha waxa uu ka akhriyey magacyada jawaasiista iyo mid weliba shaqooyinka uu qabtay ninka ugu horreeya waa cabdiraxmaan tifow cabdiraxmaan oo sanqool loo yaqaano balqaadigu ha inooga faalleeyo shaqada ninkaasi eedaysanaha koowaad cabdiraxmaan tifow cabdiraxmaan oo loo yaqaano cabdiraxmaan sanqool da'diisuna tahay lixdan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan tifow cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo bashiir maxamed yuusuf oo ka tirsan murtadiinta waana ka aqbalay wuxuu ii diray macluumaadka nin ka tirsan mujaahidiinta oo ku sugnaa cali farxaan waxaana u gudbiyey xogtiisa waxaana ka qaatay lacag yar oo afartan doolar ah sidoo kale waxaa mar kale shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo iidow digir oo joogay buulomareer waan ka aqbalay kadib wuxuu ii diray isla ninkii xogtiisa aan gudbiyey in aan macluumaadkiisa u soo gudbiyo waana u gudbiyey macluumaadkiisa anigoo hooshaas ku jira ayaa la iisoo qabtay cabdulaahi axmed maxamuud oo loo yaqaan shaadeel ayaa ka mid ahaa jawaasiista shala galab lagu toogtay buu'aale qaadiga ayaa waxauu ka warramayaa shaqooyinka ninkani uu hayay eedaysanaha labaad cabdulaahi axmed maxamuud oo loo yaqaano shaadeel da'diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulaahi axmed maxamuud wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanaa nabad sugidda dharcadda ee murtadiinta maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay niman aan qaraabo nahay ka tirsan bsta ku sugan xamar waana ka aqbalay intaa kadib waxaan qaatay tababar la iigu barayay qaabka shaqada kadibna waxaan ka shaqo bilaabay muqdisho muddo kadib waxaa la ii soo bandhigay in aan ka soo shaqeeyo walaayaadka ujeeddadaas ayaana u soo aaday halkan waxaana ku soo gambaday toobadkeennimo waxaan mar kale u gudbiyey b sta xogta nin ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaadka rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana la i qabtay aniga oo shaqadaas ku howlan guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa laba sanno iyo bilooyin mid ka mid a jawaasiista shal lagu toogtay buu aade wuxuu ka dambeeyey dilkii maraykanka uu u geystay allah shahaadiisa ha ka aqbalay sheekh cabdulqaadir kumandos oo caan ku ahaa arrimaha samafalka iyo in dadka muslimiinta uu ku booriyo in diinta islaamka ay si rasmi ah ugu dhaqmaan magaca jaajooskan waa maxamed ibraahim colow oo loo yiqiin maxamed soomaali qaadiga ayaa waxa uu ka faallaynayaa shaqada uu qabtay jaajooskan eedaysanaha saddexaad maxamed ibraahim colow oo loo yaqaano maxamed soomaali da'diisuna tahay afartan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqayntii uu ku shahiiday sheekh cabduqaadir kumandos sidaan u rajaynayno intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed ibraahim colow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay xasan cali xaaji waana ka aqbalay wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabaa sheekh cabduqaadir kumandos xogtiisa waxaan u shaqaynaynaa maraykanka waa yahay ayaan ku idhi waxaan u sheegay sheekha inuu maqan yahay wuxuuna yidhi markuu yimaado xogtiisa keen waa yahay ayaan ku dhahay wuxuu i siiyey laba boqol oo doolar sheekha markuu maalmo maqnaa wuu imaaday kadib aniga iyo xasan cali xaaji ayaa meel wada fadhiisannay wuxuu igu dhahay sheekha inaan dilno ayaan rabnaa maraykanka ayaa lacag ka soo qaadnay kadib wuxuu ii dhiibay shariixo waxay ahayd maalin isniin ah markaan shariixadii ka qaaday wuxuu igu dhahay meeshii kuu fududaata dhig markaad dhigtana annaga ayaa hawsha qabsanayna waayahay ayaan ku idhi waxaan u dhigay musqusha sidaa ayaana lagu duqeeyey waxaan ku qaatay lacag yar guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa labo ilaa saddex sanno jaajuuska afaraad waa siyaad maxamed kaahiye oo dhegaweyne loo yaqiin balqaadigu ha inooga warramo shaqada ninkani uu hayay iyo wixii ugu hirgalay eedaysanaha afaraad siyaad maxamed kaahiye oo loo yaqaano dhagaweyne da'diisuna tahay afartan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka mid yahay shabakadii borow tukey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane siyaad maxamed kaahiye wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay markii hore labada kun iyo labaatanka bishii lixaad nin ka tirsan maamulka jubbaland laguna magacaabo cabdulaahi kaldaan waana ka aqbalay waxaana soo kala qaadanay inaan macluumaad ka keeno nin ka tirsan mujaahidiinta asagana uu soo diyaariyo shariixadii kadib waxaan aaday baar dheere halkaasna waxaa shaqo jaasuusnimo iigu soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta baar dheere ku sugan waana ka aqbalay waxaan ka soo qaatay inaan macluumaad oga keeno walaayada jubbooyinka mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo borow tukey waana la qaatay wuxuuna ila hadishiiyey nin adeerkiisa ah oo shaqada uga sarreeyo iyo nin ajnebi ah oo loo turjumayey wuxuuna ii keenay borow toddoba shariixo mid ka mid ah waxaa lagu duqeeyey idaacadda alfurqaan saakow lacagna waan ku qaatay jawaasiista shalagale bu'aali lagu dilay waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud colow oo la shaqaynayay maamulka jubbaland eedaysanaha shanaad maxamed maxamuud colow da'diisuna tahay konton iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland una gudban jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed maxamuud colow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay maamulka jubbaland waxayna shaqadan igu soo gashay maalin ayaan waxaan dan u aaday afmadow waxaana halkaas kula kulmay niman ka tirsan ciidamada jubbaland waana wada qayilnay kadib waxay ii soo bandhigeen inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay waxayna iga codsadeen inaan u soo gudbiyo haddii aan arko ciidanka mujaahidiinta gaar ahaan kuwa ka gudba waraha dhoobley oo aan degganahay kadib maalin ayaa waxaan arkay una gudbiyey kow gaari weyn oo ciidan siday waxaana u gudbiyey taliyaha ciidanka afmadow ee jubbaland labo laba gaari oo yar yar ah oo ciidamo saarnaayeen waxaana hubsaday waddo ay ku leexdeen kadibna waan u gudbiyey saddex gaari xamuul ahaa oo ay ku daba jireen asagana waxaan u gudbiyey taargadiisa midabkiisa iyo meesha hadda uu maraayo waxaana u sheegay gaariga inuu alaab u sido wilaayada qaadigu wuxuu fagaaraha ka sheegay in nimankan ay ka ridoobeen diinta islaamka sida aawadeedna la tooganayo intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil oo xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آية كنتن كوات سورة المائدة وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد ردنا حكم كايان فلنا إن شاء الله kal qura ayaa waxaa israacay toogashada iyo takbiirta dadweynaha الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر horey wilaayadka islaamiga waxaa loogu diray jawaasiis fara badan oo u shaqaynaya maraykanka iyo maamulada u daacadda ah kuwa oo shaqooyinka ay qabteen ay ka mid tahay in ay ka dambeeyeen dilo loo geystay dad muslimiin ah iyo dhibaatooyin kale oo maraykanka iyo xulfadiisu ay geysteen jasaaka allaahu khayran amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey guutada istishhaadiyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaasi oo dowr aad u weyn ka qaadanaya dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dhinacyada la safan maxamed amiin ayaa qodobkaas faahfaahinaya
amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda ayaa kelimadii uu dhowaan ka jeediyey shirka labaad ee bariga afrika ku bogaadiyey istishhaadiyiinta waxa uu muujiyey in doorka nafhurayaasha ee jihaadka uu yahay mid aad u weyn isagoona ku baaqay in loo duceeyo raggaasi naftooda u horeeya diinta allaah waxaa runtii mudan in aan u ducayno walaalaha istishhaadiyiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga allah iyo muslimiinta lagu soo duulay waxay shafka u dhigteen duulaanka cadowga waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shareecada islaamka dhammaan allaha ka aqbalo shahaadadooda jannadiisana allaha ugu deeqo kuwa dhaawaca ah allaha noo caafiyo kuwa asrada oo gacanta cadowga ku jirna allaha noo soo daayo
sidoo kale amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey jihaadka ka socda mandiqada bariga afrika isagoona dadka muslimiinta ah fariin muhiim ah u diray waxaan nahay dad u taagan waxaa dunidu ugu qaalisan haddana qaalinimadeedu aan wax kala ka aragnay oon ku dhaqannay oon tajribaynay oon la noolaannay taas oo ah ku dhaqanka shareecada allah tabaaraka wa tacaala sidaa darteed waxaa marna laga suulaynin in aan jihaad ku jirno jihaad dafcin ah ha ahaado ama jihaad dalab ha ahaado mar haddii aynu dagaalkaa ku jirno ama inaan jihaad dalaba ku jirno annaga cadowga dalabna oon raadinno ama cadowga annaga nula soo hujuumo na soo weeraro hor nagu noqdo annagaan iska dafcinno labadaa midaan udhexaynaa soo ma fadhi kale nooma yaallo maantana qofka muslimka ah nimcada islaamnimada kadib waajib uu guto oo ka weyn salaada iyo jihaadka ma jiro sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xiritaankii shirka bariga afrika ka jeediyey kelimad muhiim ah oo taabanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada taasi oo uu ku soo bandhigayo shisheeyaha iyo admaacda ay ka leeyihiin soomaaliya kulamo lagu bogaadinayo weerarkii weynaa ee ka dhacay buulamareer ayaa waxaa lagu qabtay gobolladii jubbooyinka iyo shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa qodobkaas faahfaahinaya
kulamadan oo lagu taageerayay macrakadii buulamareer ee lagu xasuuqay askar fara badan oo ugandhees ah ayaa ka kala dhacay magaalooyinka jamaame iyo kunyo barow oo ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaa hadallo ka jeediyey culimo aqoon-yahano iyo waxgarada kuwaasoo dhammaantood bogaadiyey xasuuqa loo geystay ciidanka ugandha waxaan ku horeynaynaa kulanka ka dhacay kunyo barow dadkii ka hadlayna waxaa ka mid ahaa sheekh faarax cali يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا يروحوا كحر شرد نصرك وهو إن الله برقارنا كهريسة وأنا النبو كرم شيئنه جهاد كان كجرنه والنفي ما لا نهرنه والكهرين لو دماده لكن دين لا إشافلتي قفنا كهر قفنا قرم dhibka wuu taagnaanayaa nasrigaas isku xigxigsaday ee ilaahay uu siinaya guulaha mujaahidiinta iyagoo yar oo tiradoodu yar tahay hubkoodu yar yahay waa ta'liif waaye ilaahay annagowna dumaya war jihaadku xaq weeyo anaa idin garab taagna soo galuna leeh sidoo kale halkaasi waxaa laga tiriyey gabayo kala duwan
beenxumihii gaal waa kii soo diray aanacwada baaq u diraya boqorkii ku uumay iyo haddaan nabigii baal qaaday barteennii dhulkeennii haddaad ciidan badan keentay carratuur haddaad dhigatay ood ciidda qodanayso dayaarada cabaada iyo haddaad aadka sare duusho rabbigii carshiga sare maray aan cududda weydiine carabkeennuna waa gaarayaa culumiya waayeene asagaa cibaadada amra aan caabidkiis noqone caaboonayaashii iyo hadduu ciidan soo kiciyo caaboonayaashii iyo hadduu ciidan soo kiciyo cillallaawga waa beri haddaan ciidan kugu daydno carradiina ay kugu dunto oo gumucu ciireeyo cibaaday middaanu naga tahay iyo inan cisownaahe war shayddaankii aad caabudi jirteen ha u celi waayo
dhanka kale kulanka ka dhacay magaalada jamaame waxaa ka hadlay nuqabo kala duwan waxaana ka mid ah nabadoon maxamed cabdi duubay iyo nabadoon ibraahim shariif
allaahu akbar nimankaa gaalada ah muslimiinta halkaa ku noolaa buulomareer waxay ku sameeyeen wax hadda inta lagu koobi kara maaha dhibaatada ay muslimiinta gaadhsiiyeen waa nimanka sameeyeen dad muslimiin ah oo beri ah oo waxba aanan hallaynin markii gaariga miino kala soo kacdo ama macnaha jidka mujaahidiinta ay ku soo dharbaaxaan ay soo kullaadaan dadka masaakiinta ee gaari intay kala degaan ay macnaha ay dilaan ee iskor saareen haddana miina ku xidheen horta nimanka waa nimankaas nimankaa marka saake ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadka mujaahidiinta ah ama muslimiinta guud ahaan ma iloobaan waxa loo geysto ma hadda labaad waxaa iskale mujaahidiinta oo u diyaargaroobay habeen iyo maalin u fikiray siday cadowga ilaahay u dhabarjari lahaayeen waana macnaha waan taageersannahay waana soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay raggii mujaahidiinta meesha galay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajirsiiyo kiina dhaawacay dhaawaciisa allah bogsiiyo kan shahiida shahaadada allah ka aqbalo kulamada lagu bogaadinayo dagaalkii buulamareer ayaa ah kuwa isa soo taraya waxayna muujinaysaa sida bulshada soomaalidu ugu faraxsan yihiin xasuuqa ku dhacay ciidamada shisheeye ee uganda
webiga shabeelle ayaa mar kale fatahaad ka sameeyey qaybo ka mid ah gobolka hiiraan kaasoo sababay barakac xoogan maxamed muudey abu muslim ayaa qodobkaas faahfaahinaya
saacadihii lasoo dhaafay waxaa qaybo ka mid ah degmada bulaburte ee gobolka hiiraan ku fatahay webiga shabeelle kaas oo saameeyey dadka ku dhaqan degmada ilaa iyo afar xaafadood oo ka tirsan degmada ayaa lagu soo waramayaa in ay fatahaaddu saamaysay boqolaal qoys ayaana isaga barakacay guryahooda kadib markii ay biyo ugu soo galeen biyaha webiga shabeelle ayaa waxay ka sara mareen buundada degmada buulaburte taas oo sababtay in ay gebi ahaanba go'do bundada mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada oo ay fatahaadu saamaysay ayaa ka warbixiyey xaaladda ka jirta halkaas ilaahayaa mahad iskale biyahan ilaahayaa keenay ilaahii keenana ummadda waa ka waabi kariyaa gurgaan degganaay waa kaas waa ka soo qaxay kaan ku soo qaxayna waa iiga daba yimideen musqulihii waa iiga dumeen derbigii waa dumay wax noolu iima jiraan haddii haddaan biyuhu noqdaanna meelan ku soo noqdo ma haayo waa tacsiirtaasaa la qabatay haddii alla ka raali noqdo ilaahay tawfiiqda hala waafajiyo xaafaddu indhaceel xaafaddu waa indhaceel xaafaddu waa indhaceel buuloburte ayaa noqonaysaa degmadii labaad ee dhacda gobolka hiiraan isla markaana uu ku fataho webiga shabeelle toddobaadyo ka hor ayayna ahayd markii fatahaad uu saameeyey webiga ay saamaysay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kumanaan ruux ayaana ka barakacay magaalada kadib markii ay biyuhu buuxdhaafiyeen xaafadaha beledweyne
warkaan isaakii waxaaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada yahuudda ayaa waxa ay weerar hor leh ka fuliyeen magaalo dhacda daanta galbeed ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa shaacaysa in ugu yaraan sideed ruux oo falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen weerar cusub oo ciidamada gumaysigu ka fuliyeen mid ka mid ah magaalooyinka daanta galbeed weerarkan waxay si gaar ah yahuuddu kaga geysteen deegaanka ariixa wuxuuna ka mid yahay deegaanada ku yaala daanta galbeed qaar ka mid ah dhaawacyada ayaa laga dayrinayaa iyadoona sideed ruux ay gaarayaan ciidanka gumaysiga oo wata dabaabaad xooggan ayaa waxa ay dhowr jiha ka soo galeen magaalada iyagoona dabaqyada dhaadheer saartay shiishyahanna yahuudah waxayna burburiyeen tiro dhismayaalaha oo ku yaala magaalada magaalada naabolis ayay sidoo kale weerar ka geysteen ciidanka yahuuda waxayna halkaasi ku dhaawaceen saddex ruux muddooyinkii lasoo dhaafay ciidanka gumaysiga waxay kordhiyeen tacadiyaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee falastiin dhowaan ayay ahayd markii wasiirka amniga yahuudda uu xoog ku galay masjidka barakaysan ee al aqsa warkii subaxnimo oo saakay idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waa inaga intaa